Maamulka gobolka Hiiraan iyo kan magaalada Beledweyne ayaa dibadhextir ku bilaabay burbur ku yimid garoonka diyaaradaha Ugaas Khalifa ee magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Dibadhextirka ayaa waxaa qaab isxilqaan ah ku qabanaya maamulka gobolka Hiiraan iyo qaybaha kala duwan ee magaalada Beledweyne. Isku duwaha gobolka Hiiraan ee wasaaradda gaadiidka dowlad goboleedka Hiirshabelle Cabdixakiin Maxamed Afrax ayaa ka warbixiyay dibadhextirka lagu sameynayo garoonka diyaaradaha magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan.
maanta halkan waxaa ka wadnaa shaqo aad iyo aad u muhiimsan garoonka diyaaradaha ugaas khaliifa ee magaalada beledweyne Een, waxaan dayactir ku wadnaa runwayga garoonka oo bedihii lasoo dhaafay aan wax dayactira helin cawashan ay ka soo gudbiyeen diyaaradaha iyo kabtanada diyaaradaha annagoo ka jawaabayna cawashadaas ayaan waxaan maanta dayactir ku bilaabnay runwayga garoonka Een, dayactirkaas oo ay iska kaashanayaan maamulka gobolka iyo wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada iyo unsos oo injineerka uu nagala joogo Ee, runtii shaqadan waa shaqo aad iyo aad u weyn oo shaqooyinkii la qaban jiray ka duwan oo aad u muhiimsan Een, xil roobaada nagu soo wajahan oo laga yaabaa garoonka inuu saameyn uu ku yeesho Een, annagoo midaasna ka hortegayno ayaan maanta dayactir ku bilaabnay garoonka dhanka kale gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda iyo maaliyadda gobolka hiiraan xasan ibraahim cabdulle ayaa sheegay in qaab isku tashi ah lagu dhisayo garoonka diyaaradaha magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan da soo gaaray annaga muhiimaddeena waxaa waa un diyaaraddu in si dhibil ama si aan buuq ka jirin kusoo dego saasaa annaga nooga muhiimsan iskaashigaasna annaga iyo onsoosaan ka shaqaynay waxaana rajaynaynaa ka maamul ahaan mar kasta maamulka wuxuu u taagan yahay u adeegadda bulshada ama u qareemidda bulshada annaga muhiimaddeena waa taa bulshadu waxaan rabnaa si nabad leh inay halkan ku timaada marka taasaan iska kaashanay annagii onsos qof kasta oo ka qayb qaatay waan ugu mahadcelinayaa kaalintuu ku lahaa ka maamul ahaan annagana mar kastana waxaa doorkeenu waxaa waa un in wax allaal wixii ee, silaad ama wax lagu tari karo inaan wax ku tarno laakiin ma noqon doono dayactiradii hore looga dayactiri jiray maadaama bil ee, bishan ee, roob ay tahay oo roobku nagu soo wajahan yahay si aan rajaynayna jecel lahay in dadkeena roobkaas ay ka faa'iidaystaan Ee, annagana garoonkan cilladihiisana aan rabnaa inaan baabi'inno waa mahadsantihiin dulqaadkaa noola muujiya dhammaan